baxniintii cutubka siddeed iyo labaatanaad oo soo kaxayso walaalka haaruun iyo wiilashiisa oo kala soo dhex bax reer binu israa'iil inuu iiga adeego hawsha wadaadnimada kuwaasu waxa weeyaan haaruun qudhiisa iyo naadaab iyo abihu iyo alecaasaar iyo litamaar oo wadaa wiilashii haaruun oo walaalka haaruun waa inaad u samaysaa dhar quduusa ammaan iyo qurux aawadood oo waxaad la hadashaa kulli inta qalbiyadoodu xigmad ku jirto oo aan ruuxii xigmadda ka buuxiyey inay haaruun dharkiisa u sameeyaan oo ay isaga quduus ka dhigaan inuu iiga adeego hawsha wadaadnimada oo dharka ay u samaynayaan waxa weeyaan laabgashi iyo eefod iyo khamiis iyo jubbad iyo duub iyo dhexidh oo waa inay dhar quduusa u sameeyaan walaalka haaruun iyo wiilashiisa inuu iiga adeego hawsha wadaadnimada oo ha qaateen dahab iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo eefodka ha ka sameeyaan dahab iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo daabcana ha lagu sameeyo waa inuu lahaadaa laba garab oo ishaysta oo ku xidhan labadiisa daraf inuu iswada haysto kulligii oo dhexidhka daabaca leh oo dusha kaga yaal in laysku xidho waa in isku si loo sameeyaa oo uu isku waslad la ahaadaa oo ha ahaado dahab iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo waxaad qaadataa laba dhagax oo onika la yidhaahdo oo waxaad dushooda ku xaradhaa magacyada reer binu israa'iil magacyadooda lix waa inaad isku dhagax ku dhigtaa oo lixda magac oo hadhayna waa inaad dhagaxa kale ku dhigtaa siday u kala hor dhasheen sida shuqulka dhagax xararhkii waa inaad labada dhagax u xaradhaa xarad u eg xararhka shaambadda oo waana inaad ku dhigtaa magacyadii reer binu israa'iil oo waa inaad saldhigyo dahaba ku dhejisaa oo labada dhagax waa inaad ku dhejisaa eefodka garbihiisa inay dhagaxyo xusuusa u noqdaan reer binu israa'iil oo haaruun waa inuu rabbiga hortiisa magacyadooda ku qaadaa garbihiisa xusuus ahaan aawadeed oo waa inaad u samaysaa saldhigyo dahaba oo waa inaad u samaysaa laba silsiladood oo dahab saafi ah oo waxaad u samaysaa sida wax xadhko u eg oo tidcan oo silsiladaha isku tidcan waa inaad ku xidhaa saldhigyada oo waa inaad samaysaa laabgashi xukumadeed oo daabacna ha lagu sameeyo oo waa inaad u samaysaa sida samaynta eefodka waana inaad ka samaysaa dahab iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan waa inuu ahaadaa fargeesood isku labanlaaban dherarkiisu ha ahaado taako ballaadhkiisuna ha ahaado taako oo waa inaad afar saf oo dhagaxyaa ku dul dejisaa safka koowaad ha ahaado sardiyos iyo tobasiyos iyo mid birqaya safka labaadna ha ahaado sumuruud iyo safayr iyo dheeman safka saddexaadna ha ahaado yakintos iyo agate iyo emotustos safka afraadna ha ahaado barulos iyo onika iyo yasbid oo waa in lagu dhejiyo saldhigyo dahaba oo dhagaxyadu waa inay tiro la ekaadaan sida magacyada reer binu israa'iil ha ahaadeen laba iyo toban sida magacyadooda oo laba iyo tobankii qabiil waa in mid kasta magaciisa lagu xardho sida xararhka shaambadda oo laabgashida waxaad ku samaysaa silsilado xadhkoweeg oo laga tidcay dahab saafiya oo laabgashiga waxaad ka samaysaa laba siddo oo dahaba oo labada siddo waxaad sudhaa laabgashiga labadiisa darfood oo labada silsiladood oo tidcan oo dahabka ah waxaad ku xidhaa labada siddo oo ku yaal laabgashiga labadiisa darfood oo labada silsiladood oo tidcan labadooda madax ee kale waxaad ku xidhaa labada saldhig oo waxaad ku xidhaa eefodka garbihiisa xaggooda hore oo waxaad samaysaa laba siddo oo dahaba oo waxaad soo sudhaa laabgashiga labadiisa darfood oo gudaha oo eefodka xiga oo waxaad samaysaa laba siddo oo dahaba oo waxaad ku xidhaa eefodka labadiisa garab xaggooda hoose ee dhanka hore ku yaal oo ku dhow meeshay isku xidhmaan oo ka sarreeya eefodka dhexidhkiisa oo daabaca ah oo laabgashiga waa inay sidooyinkiisu ku xidhaan sidooyinka eefodka oo ha kula xidheen shalash buluug ah inuu ku dul xidhnaado dhexidhka daabaca ah ee eefodka iyo inuusan laabgashigu ka furnaan eefodka oo magacyada reer binu israa'iil waa in haaruun ku qaadaa laabgashiga xukumaadda oo qalbigiisa saaran markuu galo meesha quduuskaa inay xasuus noqdaan rabbiga hortiisa had iyo goor oo laabgashiga xukumaadda waa inaad gelisaa uuriimka iyo tuumiinka oo waa inay haaruun qalbigiisa saarnaadaan markuu rabbiga hortiisa tago oo haaruun waa inuu qalbigiisa ku qaadaa xukumaadda reer binu israa'iil had iyo goorba oo khamiiska eefadka kulligiis waa inaad ka dhigtaa buluug oo waa inuu meel daloosha oo madaxu maro ku lahaadaa oo waa inuu ahaado sida dhar leh tolmo wanaagsan oo daloolkiisa ku wareegsan inuusan dillaacin aawadeed oo khamiiska daraftiisa hoose waxaad u yeeshaa rumaanno oo ah buluug iyo guduud iyo casaan oo ku wada wareeji darafkiisa hareeraheeda oo dhan oo dawanno dahab ahna dhexdooda geli oo ku wareeji dawan dahab ah iyo rumaan haddana dawan dahab ah iyo rumaan waa inaad ku wareejisaa khamiiska darafkiisa oo haaruun waa inuu gashado inuu ku adeego oo sanqadhiisana waa la maqli doonaa markuu tago rabbiga hortiisa oo uu galo meesha quduuska iyo markuu ka soo baxo inuusan dhiman aawadeed oo waa inaad samaysaa waslad khafiif ah oo dahab saafiya oo waxaad ku xadhadhaa xadharka u eg xadharka shaabadda leh waa u quduus rabbiga oo waa inaad ku xidhaa shalash buluug leh oo ku dhejisaa duubka oo duubka intiisa hore ha ku taallo oo ha ku taallo haaruun fooddiisa oo haaruun baa qaadi doona dembiga alaabta quduuskaa oo ay reer binu israa'iil quduus kaga dhigi doonaan hadiyadahooda quduuskaa oo mar kasta waxay ku ooli doontaa fooddiisa in iyaga laga aqbalo rabbiga hortiisa oo jubbadda marada wanaagsan laga sameeyey waa inaad daabacdaa oo waa inaad duub ka samaysaa maro wanaagsan oo dhexidh waa inaad ka samaysaa daabac oo wiilasha haaruunna waa inaad u samaysaa jubbado iyo dhexidho iyo duubab iyagu ha u ahaadeen ammaan iyo qurux oo waxaad dharkaas u labistaa walaalka haaruun iyo wiilashiisa la joogaba oo waa inaad iyaga subagtaa oo daahirisaa oo quduus ka dhigtaa inay iiga adeegaan hawsha wadaadnimada oo waa inaad iyaga u samaysaa surwaallo maro wanaagsana oo gaadha dhexdooda ilaa boodyahooda oo ay ku qariyaan cawradooda haaruun iyo wiilashiisu waa inay gashadaan markay galaan taambuugga shirka ama markay meesha allabariga u dhowaadaan inay ka dhexdeegaan meesha quduuskaa inaanay dembi qaadin oo dhiman waxay isaga iyo farcankiisa ka dambeeya ku noqon doontaa qaynuun weligiisa